بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
inaan wax yar ka ishaaro baan rabaa waqafaad yar aan ku samayno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaan araxiim waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biاsabr suuraddaas suurat اlcasri waxay ka mid tahay qur-aanka suurtiisa gaagaaban ayay ka mid tahay macnaheeda aada buu waasac u yahay lafdigeeduba ha yaraado walidaalika imaamu shaafici raximahu llahu waxay culimmadu ka soo wariyaan inuu ohan jiray low ma anzala allahu xujatan cala alkhalqi ilaa hadihi suura la kafathu hadal macnihiisu sidaa uu yahay ayuu ohan jiray hadduusan allah subxaanahu wa tacaala dadka uusan u soo dejin lahayn xuja ilaa haadihi suura mooye ayadaa xujo ahaan ugu filnaan lahay marka suuraddu waxa weeye lafdigeedu uu gaaban yahay laakiin macnaheedu uu waasac yahay waxay culammadu ay ka soo wariyaan bacdu saxaaba marka ay kala tegayaan inay suuradda isku dardaarmi jireen oo ninba ninka kale u dardaarmi jiray macnaha ay kulminayso suuraddaas suurat alcasri ah allah dhaarow ku furay uu dhaaranayo oo casriga waxaa la yidhahdo ku dhaaranayo alcasr casriga wuxuu noqon karaa culimmaday ku fasiraan salaada casar waa la yidhaahdaa waqtiga casarka la yidhaahdana salaada waqtigeeda la tukadana waa la yidhaahdaa addahruna waa lagu fasiraa zamanka laftiisa casri waa la yidhaahdaa marka salaatu lcasri waad ogtihiin allah markuu leeyahay xaafiduu cala asalawaati wa salaat alwusطaa wa qumuu lilahi qaanitiin salaat lwusطaa nusuusta waxay tilmaamtaa salaat lcasr ayuu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam marka salaada casarka ahamiyad weyn ay leedahay haddii lagu fasiro in ayada loo jeedo ayuu ugu dhaaranayaa haddii zamanka la yidhaahdo iyo maaragtay waqtiga casarkana allah subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa wax alla wuxuu doonuba ku dhaartaa makhluuqa isaga abuurtay wuxuu raboonu ku dhaaran karaa laakiin annaga haddaan nahay dadka muslimiinta ah nalooma ogola ilaa inaanu ku dhaaranno allah mooye allah asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo inaan ku dhaaranno mooye wax kale nalooma ogola maxaa yeelay shirki buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam man xalafa bigayri illaahi faqad ashrak in ilaahay cidaan ahayn lagu dhaarto aanu ku dhaaranno aada tiraahdeen yacni maaragtay sida soomaalidoo kale ay ku dhaartaan oo qoodha iyo xerada yidhaahdaan iyo wannebi la yidhaahda iyo wax alla wixii aan allah ahayn in lagu dhaarto oo dhanba lafdiga shirkigaa la siinaya marka annaga allah keliya inaynu ku dhaaranna ayaan nala ka dooni haddaynu dhaaranayno laakiin allah subxaanahu wa tacaala makhluuqiisa wuxuu doono ku dhaartaa sidaa darteed casrigaas suuraddaas oo walcasri ah oo allah dhaarta ku iftitaaxay oo ku furay wuxuu ugu dhaartay ina alinsaana lafii khusri bani aadamka dhammaantii inuu khasaaro ku jiro khasaaro khusraan ayuu ku dhex sugan yahay dhinac walbana khasaaradaas way noqon kartaa laakiin khasaaradaas istinaa baa la sameeyey waxbaa laga soo reebay markaasuu rabbi yidhi ila aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati watawaasw biاlxaq watawaasw bisabr khasaaradaasaa lagu jiraa ilaa dadka sifaadkaas afartaa laga helay mooye afartaa tilmaamood dadka ku sifaysmay khasaaradaa way ka baxsadeen afarta tilmaamood aliimaanu billaah allahu la rumeeyo waalcamalu asaalix qofku camal wanaagsan la yimaado atawaasi bilxaqi wanaaggii iyo khayrkii xaqoo laisku dardaarmo watawaasi bisabri sabrka oo laisku dardaarmo afartaas sifo dadkii laga helo khasaarada way ka fakadeen waxa khusraanka loogu fakado waxa ugu horeeyana allah wuxuu ka dhigay aliimaanu billaah ila aladiina aamanuu allahoo la rumeeyo rabbinimadiisa inuu khaaliqa koonkan yahay inaad rumayso isagu uu khaaliq yahay cibaadadana uu ku mutaystay allah kownuhu khaaliqa inuu khaaliq yahay oo cibaadada ku mutaystay allah rabbinimadiisa inaad rumayso macbuudnimadiisa uluuhiyadiisa ah ilaahnimadiisa inaad rumayso inaad sifaadkiisa iyo asmaadiisa siduu rabbi iskugu sheegay aada ugu sifayso ugu tilmaamto ayaa la doonaya marka saddexdaas waxa weeye waa allah sifaat uu leeyahay asmaa uu leeyahay waaxid uu yahay ma ahan saddex ilaah ma aha sida hadda ay suufiyadu yidhaahdaan towxiidkii saddex saddex towxiiday ka dhigaan saddex ilaah bay sameeyeen tahliidkii iyo saddexda ilaah dadka samaysto kiristaanka lagu yaqaanay nasaarada ee waa alla macbuudahoo cibaadada keligii iskaloo ilaah ah waa alla maaragtay rabbi ahoo khaaliqoo koonkan isaga abuurtay waa alla asmaa iyo sifaat oo isagu la gooni yahay leh allahaas way waa macbuud kaliyahe macbuudaad badan waa kufri iyo shirki weey maxaa yeeley dadka saddex ilaah rumaysan kufaar wa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaaa dadka nasaaradu ilaahay kufaar ku tilmaamay dadka odhanayo saddex macbuudaa jirta waa kuwaa wey qur-aankana waad arkaysaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy fii suurati annaas oo kale markuu rabbi ka waramayo qul acuudu birabbi nnaasi rabbi buu ilaahay sheegtay maliki nnaas boqor inuu yahuu sheegtay ilaahi nnaas macbuud inuu yahay ilaahay koonkan iska laha inuu yahay ayuu rabbi sheegtay subxaanahu wa tacaala marka waa saddex sifo oo ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacala isku tilmaamay allah suurat اlkhlaas wuxuu leeyahay qul huwa allahu axad waxay tilmaamaysaa waxdaaniyadiisa keligii inuu yahay oo koonkan uu rabbi ka yahay macbuud kaloo labeeyana uusan jirin koon yani ilaah kaloo labeeya uusan jirin allahu samad marka la yidhaahdo waxaa weye waa macbuudka khalqiga oo idil ay xaajaadkooda iyo danahooda ay ula qasdaan oo keligii loo maaragtay la dalbo oo qadaa ulxaaja laga dalbo loo baahan yahay waa macbuudu wa macbuudka la caabudo oo la baryo oo la magan galo oo la tala saarto ayaddaasaa tilmaamaysa ilaahnimadiisa lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad saddexdaasna oo allah israaciyey waxay tilmaamaysaa allah sifaadka uu leeyahay inaan la dhalin inuusan waxba dhalin inaan cid lamidahi jirin yacni xaas iyo saaxiibo uusan lahayn ayay tilmaamaysaa marka waa allaah waaxid ah allaah rabbi ah allaah macbuud ah allaah sifaad iyo asmaa u gooniya leh marka qofka muslimkaa inuu iimaankaa la yimaada baa la rabaa allah inuu rumeeyo oo u rumeeyo sifadaas iimaankana waad garanaysaan xadiidu jibriil imaamu muslim uu soo saara xadiidu cumar bn khadaab uu nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam markuu malkuljibriil u yimid wuxuu nabiga weydiiyey markuu ag fariistay isagoo calaa suurati basharin ugu yimid bani aadam suuraddii ugu yimid waxa uu weydiiyey muxuu ahaa akhbirnii can iliimaan iiga waran maxamedow iimaanka waxaa la yidhaha iiga waran markaasuu nabigu u sheegay an tu'mina billaah wmalaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أركانت إيمانك إن القفك الرميال الله إنا الرميسي وإيمانك رسوشيس إنا الرميسو كتبتيس إنا الرميسو ملائكتي إنا الرميسو إنا مارت يوم الآخر الرميسو إنا قدرك وحال الله وحي كأسيب خير يشربا حق الله إنا كيما دين إنا آمنتو مركا إيمانكاس وحوي وشيء كوباد وخسارة قفك مسلمك خسران في الدنيا والآخرة وكفكر مركا إيمانك لفتيسا وإلا الذين آمنوا إلهي أويري نواقد بولية وحبوريه أيو ليه ناقد كبورنا لا إله إلا اللهنا قفك مسلم كإنه كفو هذا باقي اسكا إلالي محايا لسده صلاة دبا مبتلات الصلاة أولى هي نواقد الصلاة ويسقاتك نواقد الوضوء أولى هذا صومك أولي مبتلات الصوم ووحبوريه وجيران توحيدك iyo caqiidada iyo iimaankuna wax buriyahay ay jiraan marka wax alla wixii iimaankaada dhaawac gaarsiinayo oo burinayo oo dhan qofku inuu ka fogaado baa la rabaa oy ka mid tahay yacni inaad samayso shirkiga ama kiisa asqarka ha noqdo ama kiisa akbarka ha noqdo wadaajinta ilaahay khalqigiisa la wadaajiyo cibaadada uu lahaa baryadii ou lahaa tawakulkii tala saarashadii ou lahaa kaalma weydiisigii ou lahaa dhib markuu kugu dhaco isaga keliya uu kaa qaadayay inaadan cid kaleeto la baryin ama aadan la wadaajinin baa la rabaa haddii aada la wadaajiso waxaad la timid naaqid oo min nawaaqid aliimaan iimaankaada wax buriyo ayaad la timid waa shirkigii wey walidaalika baa rususho idil allah wax badan buu kala hadlaa towxiidkaasi la wada imaan jireen nebiyullaahi moxamedna gooni buu ula hadlayo xataa kula khitaabay oo leeyahay lain ashragta layaxbatanna camaluk walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashragta layaxbatanna camaluk waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo macsuumahoo la ilaalinayay oo aanan wax maaragtay ka dhacayo shirkiga aynan jirin baa lagu halqabsanaya laakiin dadka lala hadlayo waa annagaa nalool dadka iyaga ummad ummatu maxameda lala hadlayo adiga iyo ambiyadii kaa horreysayba waxaan u waxyoonnay buu yidhi allah lain ashragta layaxbatanna camalu haddii aad ilaahay waxa uu leeyahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiso alla iyo awliye alla haddaad tidhaahdo iyadaas waa shirki wadaajinuwa ilaahay la wadaajisay allah iyo awoowe hebelow markaad tidhaahdo waa waa wadaajinuwa allah iyo jinni hebelow ila jinniga laftiisa waa loo qaysaa soomaalidu waad ogtihiin booranaha iyo mingiska iyo waxyaalaha ay dhahaan ayaamaha iyo waxa ay wadaadada yidhaahdaan caafimaad iyaa la weydiistaa iyo in cudur keenaan iyo wax lamid ay dadku caamada u aaminsan yihiin waa waa shirkiga laftiisa in caafimaad la weydiisto marka wax alla wixii naaqid ah oo laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah la burinaya iimaankaada dhaawacayo inuu qofku ka fogaada baa la rabaa uu iska ilaaliyo نواقدك لا إله إلا الله إنك إلى لسيد إيمانك هذا ولذلك صحابة مروا البابا تجديد الإيمان بيسمين جل وحيدي جلين تعالوا بنا نؤمن ساعة مركا عقيدة توحيدك إي خيرك إسفريا مركا وحلقي يابا أن أقنهي لقي يابا ما هانا جلتو مالك سلي مسلمين تسكوي مادان إن توحيدك أسل اسكو براروجيو إيمانك اسكو براروجيو معناه إذا وحوي وتجديد iimaanka iimaankeennuma tajdiidinayna wax cusub qofku ma uusan la imanin waxaa laga yaaba masjidka in intaasoo jeer ay ka baxdo towxiidka iyo maaragtay caqiidada saxiixa iyo ka hadalkeeda in maaragtay lagaga hadlo intaasoo muxaadaraad iyo duruusba lagu sheego wadaad kastoo yimaadana haddii uu ka hadlo waa min baab tajdiid waa leanna saxaabada ayagoo nabiyullaahi maxamed la joogo oo waqtigii waxyigii qur-aanka uu soo degayay joogay oo shaahid ka ahaa bay haddana maxay odhan jireen sukaaya keena aan mar aan maaragtay saacad aan rumaynay allah subxaana wa tacaala macnaheedu waxa waye tajdiid liimaan aan samayno wax isxusuusinno marka min baabi tadkiirka oo isxusuusintii lafteedii wey marka qodobkaas waa qodobka koowaad aliimaanu billaah waxa waye khasaaradaan kaga fakanayna shirkigii inaan ka ilaalinno aakhare inaanan tegin adoo towxiidkaadii garaafo ay ku yaallaan yacni dhaawacyo ay ku yaallaan inaadan la tegin towxiid saxiixa oo nadiifa inaa ilaahay la hor istaagto baa la rabaa maalinka qiyaamaha waxa ugu muhiimsan qofkana ra-sumaalkiisa waa diinkiisa wey waa waa caqiidadiisa wey waa iimaankiisa wey ra-sumaalkuu qofku leeyahay wey ra-sumaalkeenaas inaanu ilaalino ayaa walaalayaal aad iyo aad muhiim u ah weyan ila aladiina aamanuu ilaahay taas ugu hormarin markaasaa waxaa la raaciyay wa camilu saalixaati qodobka labaad ee khasaarada lagaga fakaro khusraan fi dunya waalaakhira adduuni aakhare inuu qofku khasaaro uu kaga badbaadaa waxa weeyaan waa alcamalu saalix camalku goormuu saalix noqdaa laba shay markii laga helo ayuu camalku saalix noqonaya waxa weye alikhlaasu walmutaabacatu baa la yidhaha culamada saas yidhaha waxa weeye akhlasuhu wa aswabuhu sida fudayl ibn ciyaad iyo a'imadeennii hore laga soo guurin jiray iimaanka akhlasuhu wa aswabuhu inuu khaalis yahayo allah keliya loo barax tiro yaa la rabaa camal kastoo samaynayso waa in ilaahay keliya aad u samayso cidna la wadaajinin waxa ugu yar oo geli karo camalkaaga oo weliba dhaawac gaarsiin kara riyaaga waxa la yidhaahdo iyo sumcada statuska oo aada camalkan u samayso ha lagaa sheego ha lagu yiraahdo hebel waa khayr waa camal badan yahay waa soom badan yahay waa salaad badan yahay waa sida ha lagu yiraahdo arrimahaas yaa ugu yar marka inuu qofku ka ilaaliyo camalkaada saalixa ah oo ikhlaas ilaahay darti aada u samayso wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diinu ilahay leeyi ikhlaas wey facbud illaaha mukhlisan lahu ddiin allah caabud adoo camalkaaga u barax tiraya allah subxaanahu wa tacaala mukhlisan lahu diin marka sidaasaana laka rabaa camalkaagu waa inuu hortaro ikhlaas leeyahay uma waa inay mutaabaca jirtaa mutaabaca macnaheedu waa inuu sawaab yahayd waxaa loo jeedaa waa inuu camalkaagu yahay mid nabiyulaahi moxamed lagu raaca lagu raacay oo looga dayday waa inuusan noqonin mid adiga jeebkaada ka bilaabatay oo adiga ikhtiraacatay oo maarata mubtadac ahoo la bilaawaday inuusan noqonin camalkaaga sidaasaa la raba allah keliya yacni nabiyullaahi moxamed inaad ku raacdo salawaatu ullahi wasalaamu calayh lanna inaan nabi moxamed raacno ilaahay wuuna amray laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana buu ilaahay leeyahy laakiin yaa dayashay yay ugu sugan tahay wanaagsan liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira qofka ilaahay yowm alaakhire rajaynaya nabiyullaahi moxamed inuu ku dayda baa la rabaa waxaa la rabaa mutaabaca camalkaas waxa lagu miisaamo markuu camalkaaga saalix noqonayo labadaa qodobaa lagu miisaamo horta camalkan ilaahay dartii ma u samaysay laba ma waafaqsan yahay shareicadii nabiyullaahi moxamed allah usoo dhiibay muwaafaqsan yahay mise waa khilaafsan yahay hadduu waafaqsan yahay falilahi alxamdu camalkaadu waa sawaab wey hadduu khilaafsan yahay waa kii nabigeenna uu radiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidkii imaamu albukhaari imaam muslim ay wada wariyeen man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam qof alla qofkii gadaal wax ka keeno oo amarkeenna wax kusoo ziyaadiyo waa marduudun calaa saaxibihi qofkaa lagu celinayo laga aqbali maayo man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun yacni riwaayada muslim waxaa weeye qof kastoo camal sameeyo camalkaana amarkii nabiga uusan ahayn uusan nabi maxamed kaga dayanin waxa weeye waa waa marduud waa la celinayaa marka camalku wuxuu saalix ku noqdaa ikhlaaskaas iyo mutaabacadaas w labadaasu uu ku noqdaa marka qof walbaba oo intayadan ka mid ihi waa inaan mar walbaba isku dayno sunnadii nabigeena waafaqno salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inta nala amray oo sunnada ay naga doonaysa baaban la wada imaan karinba bidca maba u baahninba shay bidca ahoo gadaal ka yimid uma baahnin saxaabadeenna ridwaan ullaahi calayhim dadka sidaasay amri jireen xudayfat ibn alyamaan oo la yidhaahdo waa saaxibu siri rasuuli llahi sal alla alay wasalam nabiyullaahi maxamed ninka uu waxyaalo badan ku sirays saxaabigu ku siraysan jiray aha wuxuu dhihi jiray kullu cibaadatin yatacabaduha yacni qofka muslimkaa cibaado kasta kulligeed oo yacni muxuu ahaa nebi maxamed aan lagu waafaqin wuu diidi jiray yani waa radin jiray wuxuu dhihi jiray kulu cibaadatin lam yatacabadha asxaabu muxamedin sala اllahu alay wasalam falaa tacabaduuha saasuu dhihi jiray cibaado kasta kulligeed oysan nebi maxamed asxaabtiisii aynan ku cibaadaysan lianna nebigay kasoo guuriyeen ayagaa nebiga kasoo guuriyey camal kale ha ku cibaadaysanina maxaa yeelay dadkii hore faina alwala lam yadac lilaakhiri maqaala dadka dadkii horeeyo saxaabadii ahaa dadka dambe ugama aynan tegin wax nabigaa ilaahay diinta u dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina marka mutaabacada ikhlaaska muxuu naga badbaadiyaa wuxuu naga badbaadiyaa shirkiga qofka markuu ikhlaas la yimaado wuxuu kaga badbaadaa shirkiguu kaga badbaada mutaabacadana waxaa lagaga badbaadaa bidcada qofka bidcadu kaga badbaada mutaabacada bidcadu kaga badbaadaya sidaas darteed waxaa la rabaa qofka in mar walbaba ay ku filnaato sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax nagu khasbo inaan wax cusub la nimaadno la imaanno ma jiro yacni inta nala ka doonayaanba dhammaystiri karaynin waxa nala ka reebay iyo manhiyaadkana inay sidayta aan uga harnaa la rabaa waxaa ma'muuraadkana waxaan awoodi karno inaan la imaano sida xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddaa aniga wax idin amro waxaad kartaan karaankiina iyo awooddiinna ay tahay la imaada waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuh haddaanse wax idinka reebo ka fogaada waxaana la ka reebo waan awoodi karnaa waan ka wada hari karnaa wixii nala ka reebo waa ka wada hari karna laakiin wixii ma'muuraadkii oo dhan qaar yacni maaragtay haddaadan awood u lahayn way kaa dhici qaar aadan awood u yeelan karina mararka qaarkood aadan awood u yeelan karina jir yani aad dhici kara weeyaan oo cudurdaar aad u yeelan karto marka waxaa la rabaa cibaadadeennana camalkeenna inaan bidacda ka ilaalino oon ku ilaalino mutaabacada nebiga calayhi isalaatu wasalaam markii camalkaas shuruudiisii ou dhammaystirmo ou u dhammaystirmo ou noqdo yacni camal saalixa ou noqdo waa qodobka isna khasaarada aan kaga badbaadayno wey qodobka saddexaad wuxuu rabbi oo khasaarada lagaga fakado wuxuu rabbi noogu sheegay watawaasow bilxaqi marka macnaheedu waxa weeye aliimaanu billaahi buu la yimi iimaankuna qofka inuu macrifo u leeyahay hala rabaa maxaa yeeley nabigaa lagu yihi faclam annahu laa ilaaha illa allah inuu cilmi u leeyaho barta baa la rabaa alcamalu saalix oo la yimidoo cilmigii ou bartay iimaankii ayuu ku dhaqmay qofkii camal saalix uu ku dhaqmay shaygii markaad cilmigii aada caqiidadii iyo towxiidkii iimaankii aada u yeelatay uma aad ku camal fashay oo ku dhaqanto adiga naftaadii aad ku dabaqdo yaad markaa kabacdi inaad la seexato lama rabee inaad ummadda gaarsiisa baa la rabaa tawaasoo bilxaq waada uu qofku markuu cilmi leeyahay oo u istaago alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar atawaasi bilxaqi waa kaasaa loo jeeda khayrkan inuu dadka u dardaarmo shartana uu ka reebo macruufka uu faro munkarkana uu ka haro dadka ka reebo ayaa la rabaa cilmiga aada barato waxaa la rabaa inaad ku camalfasho awalan laanna cilmiga amaradiisa mirihiisa waa ku camalfalka wey uma inaad maaragtay naftaadaad ka bilowday markaa kabacdi mujtamaca inaad u gudbisid ayaa la rabaa atawaasi bilxaq wa alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar allahna subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka noogu sheegay in ay dadka muslimiinta mar walbaba laga helo daa'ifa u istaagto alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar wa ulaaika hum lmuflixuun ha idinka mid noqoto waa amar koox ha idinka mid noqoto ummatun yadcuuna ila alkhayri khayrka dadka ugu yeera yaamuruuna bilmacruufi macruufka dadka far wayanhawna cani ilmunkari wanaagga dadka maaragtay ee munkarkana ka reebo wanaaggana dadka fara dadkaas marka waa inuu qofka markuu alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar uu u istaagayo waa inuu macrifo u leeyahay awalan shayga uu amrayo oo dadka hala sameeyey leeyahay waa inuu xujo u haystay min allaah inuu shaygani allah qofka u dhaweynayo cilmina uu uleeyaho garanayo shayga uu amrayo waa inuu cilmi u leeyahay shayguu reebayana waa inuu macrifo iyo cilmi u leeyahay waxaa la diidayaa jahli inaad wax ugu yeerto adigoo waxaad leedahay aada is leedahay waxa weeye ilaahay bay kuu dhaweynayaan yaa laga yaabaa haddaadan cilmi u lahayn inay ilaahay kaa fogeyso subxaana wa tacaala marka qofka daaciga noqonayo waxa weeye waa inuu noqdaa calaa basiira sida ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacan wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin allah nabiyllaahi moxamed uu la hadlaya qul haadihi sabiilii waxaad tidhaahdaa nebi moxamedow haadihi sabiilii tani waa waddadeydii dheh waddadaydii waa tana dheh dadka u sheeg adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabaca waddadaasoo yacni dariiqa xaqa ahoo jannada ilaahay iyo radihiisii gaarsiinaya oo ambiyada dariiqay dadka ugu yeeraysay ahi waa kan isagaan dadka waxaan ugu yeerayaa calaa basiiratin yacni calaa cilmin wa calaa yaqiinin ayaan ugu yeeraya cilmi korkiisa anaa ku sugan basiirada haddaba bimacna alcilmi marka qofka wax u yeerayo sida nabiyullaahi maxamed basiiro u lahaa ayaa waman itabacani la raaciya dadka aniga i raacayna calaa basiiratin ee dadka ugu yeeraya waa inuu qofka ugu yeeraa shayga qofka dadka u yeerayo shaygoo ugu yeerayo inuu macrifo iyo cilmi u leeyahay baa la rabaa adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacani aniga iyo dadka i raacayba basiiraan ugu yeeray marka calaa jahlin isagoo ku sugan inuu markaas isagu waxbartaa la rabaaye hadduu qofku jaahil yahay uusan shayguu ugu yeerayo cilmi uusan ulahayn inuu barto ayaa la rabaa oo cilmigaa u istaago u barto marka kabacdina uu daaci ku noqdo baa laba taa macnaheedu ma aha nin aan cilmi lahayn khayr ma sheegi karo macnaheedu maaha wixii aa taqaano waad ogtaha munkarkii ummadda wax badan baa la yaqaana shay nin walba qof kastoo muslima inuu munkar yahay uu garanayo waa ka reebi kartaa si maarata xikmo ay ku jirto ayaadna uga ugu yeeraysaa wey aada uga reebaysaa wixii munkarka macruufka qof walba uu garanaya salaada hala tukado waa shay wanaagsan macnaheedu ma aha dadka ha dhihin salaada hala tukada ha dhihin laanna cilmi ma lihida aamus macnaheedu maaha salaada in la tukadaa nin walba waa macluum min addiini bidaruura la yidhahda qof kastaa garanay waa inaa ugu yeertaa wixii aad taqaana inaad dadka gaarsiisada u sheegto munkarkana aad ka reebta baa la rabaa marka dadkaas ducaadda ah oo camalka saalixa markay la yimaadeenna khayrka dadka ugu yeero allah subxaanahu wa tacaala waa dadkaasi maaragtay ammaan badanoo usoo jeediyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin yaa ka wanaag badan cid ka wanaag badani ma jirto waman axsanu qowla miman dacaa ila allah hadal ahaan cid ka wanaag badani ma jirto qofka alla dadka ugu yeerayo marka waa dad khayr bay hayaan markay dadka khayrka u sheegayaan macruufka ay farayaan munkarka dadka ay ka reebayaan waa dad dadka ugu dad waxyaalaha lagu hadlo qowl ahaan dadka ugu wanaaga badan bay kmi ka mid yihiin dadkaasi weya marka qofka inuusan la fariisanin cilmigii uusan bakhiilin uusan maaragtay yacni cid aan wax u sheegayahay ma jirto uusan oranin ayaa la rabaay inuu istaaga dacwadaas oo dadka u khayrka kala bakhiilin ayaa la rabaa weyaan wanaagga oo dadka u sheegay marka ducaadda marka waa dadkaas weyaan qofka daaciga ah man dacaa ilaa hudaa kaana lahu min alajri midla ujuuri man tabicahu uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka qof khayr ugu yeero khayr baa dadka ugu yeerta hanuun baa dadka ugu yeerta marka hanuunka ugu yeerto waxa weeye qofkaas aada khayrka ugu yeertay ajrigii yacni wuxu uu samaysto khayr ah inta uu khayr asagu ajar uu leeyaho kale adna lagu siina iyadoo aan laga nusqaaminaynin kiisii laga nusqaaminaynin marka waa tijaara maca allah waa qodobka saddexaad ee khasaarada looga baxo weeyaan qodobka afraad waxa weeye watawaasow bisabri atawaasi bisabri baa allah leeyahay subxaana wa tacaala in dadka sabirka la isku dardaarmo sabirku waa macno badan yahay wuxuu noqon karaa qadarka ilaahay lagu sabro waa jirani faqri baa kugu dhixi colaad iyo khowf baad la kulmi yacni dhibaato badan baad qofku soo gaari karto aqdaarta alaqdaar almu'lima ayaa laga yaabaa qofka inuu ku dhaxlo markaasoo kale inuu ku sabro dulqaad u yeesho ilaahay wuxuu qadaro subxaanahu wa tacaala sabirku wuxuu noqon karaa daacada oo lagu sabro daacada oo lagu sabro ayaa la yidhaha daacada lafteeda sabray u baahan tahay dhulkaana aada hadda idinku joogtaan oo kale iyo waqtiga barafku da-aya iyo dhibaatada inuu qofku inta weysaysto soo baxo masjid ka yimaado camal shaar qabo iimaan iyo ruux ayaa qofka dhaqaajinayso masaajidka usoo kaxaynayso waxay u baahan tahay sabir iyo dulqaad inuu sameeyo oo ou maaragtay sabirkaas sidaas masaajidka ugu yimaado oo soo kallaho oo masjidkii fadhiyo oo khayrka u sameeyo waxaad joogtaa dhul shahawaadkii ay tiro badan tahay sabirku wuxuu noqdaa asabru cala almacaasi shahawaadkii iyo belo dhan iyo muqriyaadkii adduunka oo dhan iyo fasaadka shaydaanka xabaa-il shaydaan baa dhinac walba ku daadsan ad ogtihiin inuu qofka ka sabro naftiisa ka xabiso khayrka uu ku xabiso waa shay weyn wey marka sabirka macaanidaasoo dhan buu u yeeshaa qadarka ilaahay lagu sabro daacadoo lagu sabro macaasida oo laga sabro inuu qofku la yimaado qofka daaciga ah oo dadka khayrka gaarsiinaya odhanayo laftiisa sabirkaa la amraya mar haddaad u istaagtay atawaasi bilxaqi waa lagu dhibi dhib meeluu kaaga yimaadaba ama gaal ha kaaga yimaado ama munaafiq ha kaaga yimaado ama faasiq ha kaaga yimaado ama qof kaloo walaalkaayo muslima ha ku dhibo dacwadaada dhibaato badanaad dhici karta inay xaggaas mujtamaca aada la nooshahay ay kaa soo gaarto markaasoo kale waxaa la rabaa inuu qofku dulqaad u yeesho oo ku sabro dacwadiisii dacwadiisana inay noqoto mid xikmo ku dhisan udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana dadka rifqiga iyo dabacsanaanta inuu qofka si dabacsan ugu yeera baa raba tashadudka iyo ad adeyga iyo lahajaadka tanfiiriga qofka daaciga looma ogola xikmada ilaahay markuu leeyahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana looma jeedo xaqi inaad ka qarisid maaha xaqi waad u sheegi laakiin usluub xasana usluub wanaagsan ayaad qofka ugu soo bandhigaysaa aada khayrka ugu sheegayso ood jeclaysiinayso khayrka adiga waxaa la rabaa inaad dadka khayrka jeclaysiiso in allaha rafiiqun yuxibu rifqa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabi markuu diray mucaadi bni jabal iyo abu muusa alashcari oo yaman uu u diraayey wuxuu u dardaarma waxay ahayd diinka inay dadka u sahlaan yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira yacni watataawaca walaa takhtalifa saasuu nabigu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam dadka diinka in loo sahlo maxaa yeeley diintaana diinu yusrin wa inaadan ku aad adkaynin yacni inaadan diinkii ka tanfiirinoo dadka aadan ka cayrinin wa ficlan maanta dad badan waad ogtihiin diinka dadka ka cayrinaya hadda maalan soomaaliya waxa ka socdo koonfurta soomaaliya oo kale waxaa ka socdo waad ogtihiin yacni tanfiira ka socda diinka dadka la necbaysiiyo caamatu nnaas la necbaysiiyo maxaa yeelay nin sayi culamo soo labistay baa dadka isku dhex qarxinaya nin dhar culamo wato diinaan wata idaacadaha ka sheegaya baa dhiigga muslimka banaysanaya nin wadaadaan ahay aayaa daliishanaya baa masaajidii dadka ku dhex dilaya wamaa ilaa dalika xaggee yacni maarata waa tanfiiru ninkii caamiga ahaa ama muslimka iska caadiga ahaa wuxuu leeyahy diinka la sheegayaba hadduu islaamka halaisku dabaqa hadduu kuwaan yahay meesha maaragtay yacni diinan usoo socdo maahan buu leeyahay marka waa ka cararaya waa nooc tanfiirka ka mid ah in marka diinka dadka laga cayriyo ma aha usluub xasanana dadka loogu bandhigo walidaalikaba waxaa laga rabaa marka dadka ducaadana dhibka mujtamac xaggiisa ka soo gaarayo inay ku sabraan markuu la hadlayay luqmaan alxakiim wiilkiisa fii suurati luqmaan markuu dardaaranka siino yaa bunaya laa tushrik biاllahi ina sharka la dulman so uu soo wado yaa bunaya aqim الsalaata waamur biاlmacruuf wanha can اlmunkar wاsbir calaa maa asaabahu ku dara wiilkaygiiyo salaadii oog macruufka dadka far khayrka u istaago daaci noqo munkarka dadka ka reeb markaasuu yihi wasbir calaa maa asaaba waa lagu dhibi markii lagu dhibo wasbir calaa maa asaaba waxa kugu dhaco dadka xaggooda kaaga yimaadaa ku sabir u dulqaado dulqaad u yeela baa leey marka arrintaas waxa weeye waa qodobka saddexa qodobka afraad oo iyadana khasaarada lagaga fakado weeyaan qodobka afraad oo qofka khasaarada adduun iyo aakhira uu kaga badbaadayo marka markaynu aliimaanu billaahi oo iimaan saxiixaho nawaaqidka aan ka ilaalinna aan la imaan camalkeenni camal saalixa oo noqdo mubtilaadkii iyo wixii burinaya camalkaas aynu ka ilaalin oo aanu annaguna ku dhaqanno nafteenna ku aan maaragtay ku tabaqno mujtamacana marka aan ugu yeerno oo khayrkii la gaarsiiyo qof walbaba dadka khayrka u amraa dhibaatada dadka kaga imaanaysana dulqaada uu yeesho daacadiisii iyo khayrkii iyo wanaagii oo wadana oo ku dulqaatay iyo qadarkii ilaahay dulqaada uu yeeshaa qofkaas waxa weeye khasaaradii adduun iyo aakhara waa uu ka badbaaday weeye marka afartaa tilmaamood oo allah suuradda uu noogu sheegay runtii suuradda macaanideeda sida aan hormariyay imaam shaafici wuxuu yidhi xujaba iyadaa noogu fillaan lahayd haddaan qur-aan kaleba la soo dejin lahayn iyada keliya noogu fillaan lahayd sharaxeedana wax hadda la soo koobi kara maaha laakiin waqafaad yar ayaan maaragtay intaa yarta aan ku is istaagnay marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu yacni iimaankeenna iimaan saxiixa nooga dhigo ilaah allahna subxaanahu watacaala annagoo yacni caqiidadeenna iyo towxiidkeenna uu saxiix yahay inaan maaragtay uu noo qadaro qiyaamo inaan towxiid saxiixa la tagno camal saalixa la tagno khasaarada kuwii ka badbaadana ilaahay ha naga yeelo adduun iyo aakharaba marka anig kelimadeydii intaas ayaan kusoo koobayaa baarak allahu fiikum sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليك طبع الله منك يعني شيخ سؤال شبه رئيس كل كل دبادة مجتمع إيو غير من شغله وحنا نقصينا يا شيخ سؤال شبه رئيس قدارا من حال قدار من الوالدين تا أدام هكذا كبيرة عروتا الوالدين تا أنا شيخ هذا الوالدين قدار من هذه بعدين مسؤوليات سيادية ليس يقدرين بارك الله فيك baarak allahu fiik bismi illaahi raxmaan raxiim horta runtii waxa weeye qolo walbaba waxaa wadciga ay joogto ama duruufta ay ku nool yihiin waddanka ay joogaan in ay duruuftiisa qadariyaan waa shay aada iyo aada muhiim u ah wey waalidiinta marka su-aasha markaan usoo noqdo waalidka waa mas-uulkii wey oo xaaska iyo caruurta haweenta iyo ilmaha yararkaa uu dhalayba ka mas-uulka ah mas-uuliyadda marka weyn isagay ku dhacaysaa mas-uuliyadda koowaad isagay qabsanaysaa mas-uuliyaddaasna haddii uu waalidku guto intuu adduunka joogo oo dadka ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay waajibaadka ay ku lahaayeen ou guto berito waa qiyaamaha inuu su-aal ka baxsado waa la arkaa oo ilaahay ka badbaaday haddiise waajibkiisa uu gudan waayo dee su-aal ka baxsan maayo waa la weydiinay marka aniga waxaan dhihi lahaa wax ugu horeeyo waalidiinta muslimiinta ah ajnaas kastay leeyihiin intii markaas isfahmi karto intii isku luqad ah intii maaragtay masjid ku wada tukato in ay ayagu iswalaashadaan marka koobaad maxaa yeele wadajirka waxa weeye ay ummadda wada jirto waxaa ku badbaada mujtamaca dhan baa ku badbaada macnaheedu waxaan ka wadaa khilaafka in la yareeyo oo dadka marka hore waalidiintii dad walaalo ahoo isjecel ila ilaahay baa walaaleeyey masaajidda iskugu keeno waa muslimiin inama almu'minuuna ikhwa buu ilaahay leeyahy waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin marka iyagaa awliyo isku ah iyagaa isku nusreeyo marka hore khilaafaadka oo ummadda kala geeyo in xagga la iska dhige waxdadii muslimiinta horta kow lala yimaado markii beledkaa dadka degan ay waxdadii iyo wadajirkii muslimiinta ay lahaayeen la yimaadaan oo allahna uu amray subxaana wa tacaala wadajirka uu amray la ilaahay wuxuu leeyay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wadajirkaas la is amray markay la yimaadaan dadka ay ka mas-uulka yihiin waa ilaashan karaan waa ilaashan karaan laakiin markii la iskhilaafo ama qabiil qabiil loo kala baxo ama intimaa-aad iyo madhab madhab loo kala baxo iyo urur urur iyo kooxo kooxo loo kala baxo waxaa weeye fa inamaa yaakul idi'bu min alghanami alqaasiya siduu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wacalaykum biljamaaca bay wada jirkaasaana la amray haddii marka la iskhilaafo yacni rida waxaa la yidhaahdaa xoolaha markay ariga yacni ay ridu ka baxdo ridaasaa maaragtay ayuu wa- dhurwaaga iyo waxa lamidka ihi midda goonida daaqayso ayuu la tagaa ayeydii la tagtaa laakiin markay wada jiraan waa dad urursan wey marka si horta koow mujtamaca loo badbaadiyo waxdada muslimiinta in la ilaaliyo oo aanan waxyaalahan kala geynaya lag- laga ilaaliyo oo lala imaanin baa la rabaa markii taa la helo oo wadajirkaas walaalaha la helo oo wax kala qaybiya aynan jirin waxay imaanaysa inay danahooda markaa ka tashadaan aabbuhu gurigaas uu mas-uulka ka yahay usrada ama mujtamaca muslimka qoysku ka bilowda qoyskaas kusoo bilaabay qoyskaas aabbaha mas-uulka ah hooyada mas-uuliyaddiisii isagay saaran tahay ilmihii mas-uuliyaddoodii isagay saaran tahay markaasoo kale waxaa la rabaa tarbiya saxiixa ah inuu la yimaado inuu ilmihi ula yimaado waajibkiisa uu guto la-anna hidaayada ilaahay baa haysto laakiin asaga waajibkiisa inuu guto baa la rabaa ilmuhu markay yar yihiin in uu siduu rasuulku sheegay toddoba jir markuu yahay inuu salaada amro markuu toban sano gaarana lagu xanjafiyo oo aan yacni dil ma ahan yacni darbiga la sheegay waa darbi ta'diib oo yaroo fudud in lagu sameeyo bal la jeclaysiiyo masaajidda la keeno masaajiddii la keeno lala soo kallaho wax la baro dugsiga qur-aanka la geeyo oo qur-aankii uu maaragtay ilmihii uu bartay sida maalan ula dadaalayno sida ilmaha eh, culumtan maadiga lagula dadaalayo oo kalena in lagula dadaalo qur-aanka barashadiisii markii qur-aanka matnigiisa uu barto lafdiga keliya ma aha lanna anagu carab ma ayna acjamaan nahay waa in macnihiisii qofka la baro qur-aanka macnihiisii la baro wuxuu ku tukanaya macnaheeda uu yaqaano uu faatixadii iyo qiraa'ada uu akhrinayo macnaheeda uu fahmi karayo baa la rabaa diintii marka in yaraanta intuu yacni maaragtay yar yahay ilmuhu fahmay leeyihiin in maaragtay diinkaas ilaahay lagu tarbiyeeyo qur-aankii la baro usuushii yacni fiqhigii wax looga bilaabo axaadiista wax laga xifdisiiyo macnaheedii la baro la jeclaysiiyo tarbiyadaa tarbiya saxiixa lagu soo barbaariyo wiilii gabarba gabdhaha intay yaryihiin xijaabka la baro odaga inuu kula dhaqmo hooyada inuu arko dhul leanna waxaa la yidhaahdaa ee, dad kaa badan iyo daad kaa badanba labadaba waa ku hafiyaan soo lama yidhaahdo waxaa waye dhul bii-a waxaa joogtaan idinka badan isku midab ednan ahayn isku luqad ahayn isku dhaqan ahayn yacni maaragtay aada aada u kala duwan tihiin isku diin ahayn sidaa darteed adiga marka waxaa la rabaa mujtamacaas subaxii waad diraysaa gaal buu u tagayaa maanta oo dhan buu la joogaa Eh, inaad adigana intoo kale ilmihii intaa siin karto inaad ku dhumiso oo ilmihii wax la tarbiyeeyo odaga inuu rifka kula dhaqmo haweenta maxaa yeelay qoyska hadduu burburo ilmaha yaryarkaana meesha dayac baa ku dhacay in badanna waa aad ogtihiin wadaadadana dee dadkeenan meelaha socsocda su-aalaha oo qoyska ku saabsan iyo caa'ilaadka aadana loo weydiiyaa meel kasta waxaad arkaysaa un mushkila ka taagan mushkiladan iskama timaado ama aabbahay ka socotaa ama hooyaday ka socotaa marka waxaa la rabaa odaga mas-uuliyadda ilaahay saaray dulqaad inuu yeesho oo hooyadii iyo ilmihii uu isku wado oo ayaa laga raba oo diinkaas ilaahayna uu ku dhaqa baa la rabaa marka aniga waxaan dhihi lahaa dardaaranka markaan su-aasha soo khulaaseeyo jawaabteeda waa iska nasiixo weeye inaan waalidka ay hooyadii iyo aabbuhu masjidka ay ku xirmaan owlaaddii masaajidka ay kusoo xiraan mujtamaceenna guud ahaana aan isku xirmano oo aanan annagu lafteenni aanan kala bixbixin wax alla wixii waxdadeenna iyo wadajirkeenna dhaawacayana si wadajira looga hortago intaasaan dhihi lahaa wallahu aclam nacam sheekh جزاك الله خير وحكوي دي لها بدل المشكلة ده حقوق كلا عيا توجيست حقنا يكون وراشة ده عيا عيا عيا كوكا سيدي بيتا يكون وراشة حكام بيتا يكون وراشة يلو أقول يا إيه دكتا أن كون وراشة كمية يمكن تشوف كلا يبر فاهم بس وفاهم يلوه العرب
horta aslan waxaa ah qofka muslimkaa ee, nusuustana ay tilmaamto nabigeennana uu sheegay labada dab oo ay labada ay leeyihiin gaalada iyo muslimku isma arkaan laa taraa naaraahuma labadooda dab isma arkaan dhulkaana aslan oo dhulalkan oo kale markii shareecada ay ka hadlayso waa la imaan karaa waa dhul ilaahay laakiin waxaa loo yimaadaa imaa inuu cilmi qofka uu ka baranayo imaa inuu shaqo usoo doonto ka shaqaysanayo ka xamaalanayo yacni imaa inuu caafimaad usoo aado iyo duruufaha iyo wax lamid ah wey laakiin annagu waxaan ognahay aslan dadkeenna khaaskan soomaalida waxa keenay intooda badan inta badan oo waayihii haddaba soo qaxday waa colaada iyo amni darada wey asaaska taasaa keentay walidaalika waxaad garanaysaa hadda ee dadka soomaaliya markii la yidhaahdo dhinac gobollo badan oo aamina baa jira oo maalan hadda somalilan oo kaleeto iyo dhulkaas maxaa la yidhaha puntland la yidhaahda iyo eriyadaas ilaa gobollada dhexe yacni waxaad moodaa in badan oo ka mid ah waa dhul aamina wey laakiin wixii halkaa gobollada dhexe ka bilowday ilaa yacni kismaayo laga tago dhul aamina maaha waxa marka dadka badanaaba colaadaasaa dadka soo qaxisay oo keentay inta badan in marka dadku aysan xataa lafteeda dhibaysa waad ogtihiin qoys maalin walbaba soomaalidu dadka qurbahan joogo mar waxaa la aadi jiray bakistan ciyaalka loo rartaa mar suuriya loo raran jiray mar masaarida lala aadaa mar sacuudiga qaar aadaan qaar yamanay aadaan maalin walba in las- cilmihii baa lasii qixina mar waa lasoo lasoo celin mar waa la geyn wahaa saasay ku jiraan hadda waxaad arkaysaa khaasatan aniga xamara maalin dhoota tegey agarka dadka badankood yurub iyo maraykan ka imaanaya waa soo wada noqonaya maalin walba hadday ammaan yar dadku heli lahaayeen waxaan u malaynayaa dadka inta sii joogi doona inay yaraan doonaan mucdamku waa la noqon keenyadaa keliya hadda aniga aan ka imid inta makhluuqa soo guurtay oo degan ama magaaladiina dadka jooga ilmihiisii geysta waad garanaysaan xagga wada joogo oo qofka shaqo iyo wax lamida u imaanay marka aslan culammada muslimiinta markay nusuusta iyo kulli fiiriyaan qofka markuu dhulkan imaanayo duruufahaas aan soo sheegay buu u imaanaya waxaanad ogtihiin oo nin walbaba uu ka ja ka jaahil baxsan yahay adiga waxaa laga yaabaa maanta masaajidkaanu ilaahay kugu badbaadiyay masjidkaad joogtaa muslimaad tahay diintii aabbayaasha baad garanaysaa dhaqankii islaamnimadiibaa ku haysato awlaaddii aa keentay waxaa laga yaabaa inaad adiga ku mitido oo caruurtaas aad ku dadaasho ilaahay kula xifdiyo waa dhici karto kuwaas markii adiga aad tagto kuwa ay sii dhalaan ama kuwaas kuway sii dhali doonaan maxay noqon doonaan yaa yaa ka warqabay yaa dhihi kara ilmahaas muslimiin bay sii noq- noqon doonaan yaa yaa damaanad bixin karo yacni jiilka saddexaad ama afraad ama shanaad maxay noqon doonaan allahu aclam ilaahay baa garanaya laakiin dannigeenna wuxuu u badan yahay sida taariikhda in badan lagu arko dhulalkaas north america waxaa la yidhahdaa waxaa u horumara dadka libnaaniyiinta la yidhahdaa ugu horumara muslimiinta baa tegey waxaad arkaysaa nin awowgiis ayaa magac muslim wato aabbihii iyo isagana magac gaalay wataan awowgoodaa waagaa tegey laakiin kuwii kale waa kuwaas waa ku milmay mujtamacaas ku dhex milmay marka mar haddaa og tahay awlaadaada kuway sii dhalaan kuway faracaadii adiga in berito uun shaki geli karo muslimnimadiisii haddee odagii keenay mas-uuliyaddiisa isagaa yeelanaya soo maha dembiga waxbuu ku yeelanaya waa la su-aali beri waa la su-aali berito laakiin beledka muslimka markuu joogo xataa isagoo faasiqa hadduu dhinto marka ugu bato beled muslim markuu joogo waxa weeye ama isagoo khamro cabsan ama isagoo drugs cuno ama isagoo taaruk salaad waxuu iska dhiman karaa markuu dhinto laakiin waxa un haystaa macsi ninku dhintay wey hadduusan xalaashanin hadduusan taaruk salaadnimada uusan xalaashanin siday culammada qaar qabaan waxa weeye qofka muslim un wey laakiin qof muslim oo shahaadada ay u badbaadayna qiyaamaha hata xataa haddii ilaahay uusan cafin oo naar geeyo kuma waara sida madhabka ahlu sunnaha waad garanaysaa laguma waaniyo waa laga soo saaraa mithqaala xabatin min khardalin min iimaan haddii qalbigiisa ay ku jirto geedka ugu yar mirtaa yartaa iimaana qalbigiisa uu ku jiro laa yukhalladu fi nnaar waa laga soo saaraa marka laakiin hadduu kufri ku dhinto shirki ku dhinto gaalnimo uu ku dhinto waa mukhallad fi naar weligiis naarta ku jiraya marka aniga nasiixadeedu waxay ahaan lahayd qof walbow yacni sidaad isku fududayn karto inaad isku fududayso sidii aad dhalkaad muslimiinta aad u geyn dhulkaada caruurtaad u geysan lahayd ra-sumaalkaagu wey haddaad dhimato waxaad u baahan tahay walad saalixa aad ka tagato kuu soo duceeyo siduu nabigu sheegay adiga camalkaagu waa go-aya inuu qof walbaba ku dadaalo owlaad saalixa inuu ka tagto oo uusan faraciisii aysan rito gaalo noqonin anigu taladaas unbaan bixin lahaa wallahu aclam عليكم السلام بارك الله فيك. معاك يا شيخ حديث كان مورث ان شاء الله حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي الرسول يقول لي جيت واحد اقول لك الدع فقط انت كلام قلنا هي اسكت داية لما قلت له صليت وجيت وسكت الى الرسول يقول لك هي قصير جيت الى الله من مكه
سفع ما فهم سبع وقف هذا هو الرسول في قلنا هي xadiidkaas wixii uu nabigu kaa reebay عطان اسكت داية haa واحد اقول لك جيت الى مكه haa لا انت مكه جيت ولا لي مكه جيت مكه كامل وكلام الله مكه ما مكه
yacni diintii oo kaamil inaan la imaan miyay noqon karta ولا انا لي وكلام انا هي مكه مكه aywa aywa baaraka allah fiik waa xadiidkaas waxa weeye idaa amartakum biamrin fa'tuu minhu ma stadactum ila ilaahay istidaacadaada ka badan kuguma kalifayo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha wixii aad awoodi kartaad la timi daaqadaada ka baxsan ilaahay marka hore kuguma kalifo haddii wax lagaa reebana wixii lagaa reebay inaad ka harto marka wuxuu sheekhu yidhi wixii la iga reebay haddii aan ka haro soo diinka ilaahay kuma aanan dhaqmin soo maha mid la yimid soo maha ha wixii lagu amray haddii aad la timi awooddaadana ay tahay wixii aadan karinna aad ka hartay de- waa waa diinkii o dhan waa dhamaystir waa dhammaystiratay weeyaan wallahu aclam ayib aniga kolley waxay ila ahaan lahayd horta walahaada waxaa la rabaa qofka muslimka iska leh gaal ma leh gaalka baraa uu leeyahay waa laga beri noqdaa qalbiga waaye walaha iyo waxaa leeyahay jacayl waaye jacaylkaada iyo daacadaada qofka muslimka iska leh gaal ma laha gaalku waxa weeye qalbigaada waad ka goosanaysaa ma jeclaanaysa laakiin mas'aladaas waxay ila ahaan lahayd yacni mulaabasaadkeeda intaa ururisaan maadaama shubha qaa'ima ay tahay oo wax alla waxay ku dhisan tahay inta la la qoro jawaanibteeda waxa wanaagga ay leedahay iyo sharta ay leedahay la isgarab dhigo culummada in loo maaragtay loo oo ahlu fatwada ah loo bandhigo baan aniga ku talin lahaa masalada inta la baaro ayadoo aanan dhinac keliya la qallibaynin waxaa dhici karto in dhinaca xun keliya dad ay soo soo saaraan dhinaca ay eh, salbiyaadkeedana in la sheego iijaabiyaadkeedana inta la caddeeyo labada dhinac dadka ahlu cilmiga culammada muftiyiinta yacni sida maalan hay-at kibaar alculamaa ama lajna lajna daa'ima oo sacuudiga ay leeyihiin waa culamo markii masalada loo bandhigo buxuusta islaamiga intay ku noqdaan muddo qaataan jawaab ka bixiyo jawaab oo oo jeebkoodana kama bixiyaani jawaab diini bay ka bixinayaan oo xujajkeedii wadato marka ani masalada waxay ila ahaan lahayd yaana caatifa lagu dhisin ee, labada dhinac qolana mu-ayid iyo mucaarad yaan laga dhigin ka mas'ala ha loo baaro waxay jawaanibtay leedahay hala isticaabiyo ahlu cilmigana ha loo rafciyo intaas aniga dhihi lahaa wallahu aclam baaraka allah fiik
su-aasha ugu dambeysa ah, kollay magaalada waxaan jooga dhalinyaroska daawal cilmiga iyo ihtiyaam iras iyo macadka iyo wara dhigta waa sheekhay way qoladana ma maxaad u nasiixan lahayd sheekh baaraka allahu fiik jazakallahu khayr.
macadkay waxay macad baan ku haynaa ayay dhigtaa Ayay- ayib bismi illahi raxmaan raxiim horta qofka taalibulcilmiga waa ogtihiin ee, fadliga uu ilaahay agtiisa ku leeyahay culuum shariica markuu baranayo wuxuu nebigu yidhi wa ina almalaa'ikata la tadcu ajnixataha litaalib alcilmi ridan bimaa yasnac qofka taalibulcilmiga oo cilmi usoo kallahayo culuumu shariica barashadiisa usoo kallahayo waxa weeye malaa'igta ilaahay baa haraysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayagoo ka raadi ah waxa uu sameynaya camalka uu sameynaya marka inuu marka hore ardayga u barto eh, cilmiga inuu u barto rafculjahl inuu cilmi jahliga iska koryeelo oo diinkiisa uu barto horta niyadda inuu la yimaado inuu u barto cilmigan inuu ku dhaqmo oo berrinta wixii uu bartay inay hadduusan ku dhaqmin ay xujo ku noqonayaan inuu ku dhaqmo in uu u barto cilmigaas inuu markuu naftiisa ku anfaco khayrkiisna uu ku anfaco oo daaci uu ku noqdo uusan u baranin mansab adduunye ku raadso sheikh hebel ha lagu yiraahdo caalim hebel ha lagu yiraahdo inuusan u baranin maxaa yeele riyaagii bay gelaysaa iyo sumcadii iyo shirki baa meeshaas kasoo geli karo walow xataa shirkiga asfarka camalka xataa waa burinaya lanna waa dembi kabiira hadduusan xataa kii oo mukhrij can ilmilla uusan ahayn oo diinka ka saaraya uusan ahayn waxa weeye yani markuu ugu yaryahay waa dunuubta kabiiradaha u tegaya marka horta qofkaas daalibulcilmiga ah in uu waxyaalihii cilmiga laga doonayay inuu la yimaado mucallimkana waxaa la rabaa oo mucallimka u ah ardaygaas diinka baranaya inuu dhaqanka iyo dariiq saxa iyo akhlaaqiyaadka islaamiga ahaa isaga uu ka akhristo mucallinka laga akhristo mucallinka laftiisa wax dhigaya waxa weeye isaga kitaab furan camal wey dhaqankiisii ardada qaadanaya inuu isagu dhaqanka khayrka iyo wanaagga iyo dabeecadda wanaagsan xusnu khuluq inay isaga mucallinka ka qaataan ma ahan maadada keliyahan dhigayaa waxaan doonaan sameynaya ardaydiina berri ay kugu dayaan macallinkeygi baaba saas ahay maxaa aniga maarata keligii anaaba arday baan ahay buu dhihi karaa marka macallinku uusan fiicnayn maadada keliya inuusan ku ekaanine in akhlaaqiyaadka wanaagsanna macallinka looga daydo ardaygana waxaan dhihi lahaa sheekhiisa ama mucallimkiisa waxbaraya inuu ixtiraamo xushmad ay kala dhexayso waxa weeye waa shay run ahaantii markay culimmadu ay ka hadlaan masaladan waayihii hore waxaad ogtihiin markuu qofku taalibulcilmi inuu cilmiga barta rabo culummadeenni horeeto waxay samayn jireen kitaab waxaa la bari jiray la yidhahda tacliim almutacalim dariiqu tacliim la yidhahda ayaa loo dhigi jiray wadaad surnuuji la yidhahda uu leeyahay kitaabkaasaa qofka la bari jiray aadaabta isaga iyo maarata macallimkiisa ka dhaxayso aadaabta isaga iyo macbuudkiisa ka dhaxayso isaga iyo yacni maaragtay maxaa la yidhaha kitaabkiisa ka dhaxayso isaga iyo ardaydiisa ka yacni aadaab aada u qiimo badan ayaa dadka la bari jiray haddana culamo badanoo yacni maaragtay mawduucaas wax ka qorta way jiraan horay ama qadiiman horay u qoray ama maaragtay xadiidanba wax qoray oo gadaaldan wax ka qorayna waa ay jiraan marka calaykum asalaam marka in kutubtaasoo kalena ardayda loo akriyo waa jeclaan lahaa taalibulcilmiga ay macallimiintu baraan hadda kitaab yaroo wadaad sheekh bakar abu zayd la yidhaahdo uu leeyahay xiliyata taalibulcilmi la yidhahdaa jiro aada u qiimo badan yahay ardayga intaanan culumta loo bilaaba haddii kitaabka loo akriyo wax badan wax badan uu ka faa'iidaysanaya kitaabkaas markii loo akriyo laanna waa miftaaxii albaabka u furi lahaa weeye cilmiga u furi lahaa marka waxaan leeyahay ardaydana cilmiga aadaabtiisii iyo wixii laga doonayay ha la yimaadeen macallinkana inuu qudwo yahay ha ogaado oo lagu dayanayo dhaqankiisa marka dhaqan wanaagsan ha ku ardaydiisa ha maaragtay ha kaga daydeen xusnu khuluq saasaan dhihi lahaa wallahu aclam